wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdulaahi dubad shil oo ka qaybgalaya kulan dadweyne oo ka dhacay gudaha magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee garoomada diyaaradaha deegaanada dowlad goboleedka jubbaland wasiir cabdulaahi ayaa sheegay in deegaanada jubbaland dhammaantood ay leeyihiin garoomo diyaaradood qaarkoodna la furi doono lana xarig jari doono sida garoonka diyaaradaha ee deegaanka raskamboni wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan la bilaabi doono garoonka diyaaradaha ee degmada afmadow ayna rajeynayaan in degmooyinka kale aanan lahayn garoonka diyaaradaha ay u samayn doonaan sida garoonka diyaaradaha ee degmada baled xaawo oo kale ilaahay mahandii waxaa ah eh, degmooyinka eh, jubbaland oo toddobiyo toban inay yihiin aan filayo Eh, intooda badan waxay leeyihiin garoomo waxaa u dambeeyey eh, degmada badhaadhe oo eh, eh, eh, muxuu ahaa eh, raaskamboni loo sameeyey garoon laakiin weli aanan furin oon tegi doona maalmahan madaxweynuhu markuu mashquulka ama waqti u helo ayaan tegi doonaa eh, garoonkaas oo soo furi doonaa laakiin waa diyaarsan yahay garoomada eh, degmooyinka kale een, afmadow oo xogow eh, iyadana la rabo in hadda garoonkeeda la bilaabo mooyaane intooda kale way wada leeyihiin garoomo way wada shaqaynayaan markii laga reebo beled xaawo oo aan aan aan garoon lahayn degmooyinka jubbaland waxaa eh, inta hadda gacanta lagu hayo oo dowladda jubbaland maamusho eh, beled xaawo mooyaane intooda kale waa la degi karaa garoomana way leeyihiin garoomadooduna way wada shaqaynayaan ilaahay mahadii baata ilaahay baa ku mahadsan midaas Eh, degmooyinka kale oo ka baxsan eh, gacanta eh, markii aan gaadhno am- baan iyagana ka shaqayn doonaa garoomadoodii laakiin waxaan rabaa inaan si buuxda u sheego degmooyinka eh, eh, jubbaland ay ka kooban tahay markii laga reebo beled xaawo inay leeyihiin garoomo oo la wada tegi karo oo intooda badanna ay eh, dowlimaadyadu ka degaan